markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale ee toddobaadkan waa aniga iyo ibraahim xasan daanduray ibraahim dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan dhinacaaga caasha dhambaalkan waxaa daray hooyo xaliimo uu sulub barre iyo hooyo zahre maxamed cawl iyo waxay yidhaahdeen aabe bacluul xuseen iyo cabdiwahaab axmed xuseen iyo cabdiqadar axmed xuseen iyo xaliimo axmed xuseen iyo nafiiso axmed xuseen nasteexo axmed xuseen iqra axmed xuseen igraan axmed xuseen najad cabdiwahaab sheekh axmed iyo reer maxamed nuur xasan aabe maxamed xasan hooyo cajaba maxamed axmed maxamed nuur iyo cumar maxamed nuur iyo cabdiraxmaan maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur aadan maxamed nuur dubad maxamed nuur khadiijo maxamed nuur maryan maxamed nuur falastiina khaliif yuusuf cabdiwahaab faarax barre iyo xaaskiisa salme maxamed cabdulaahi dhammaan waxa ay taaniid gaarsiinayaan dhuux axmed xuseen iyo qiyaas maxamed nuur oo arooskoodu uu ka qabsoomay abaqori oo ka tirsan waqooyi bari kenya ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay allaha ka dhigo arooskaasi kii ay kala kulmaan bashiishi buraaqo eebbana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta waa tahay dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray hooye xaliimo awsulub barre iyo hooye sahre maxamed cawl aabe bacluul xuseen xaliimo axmed xuseen iyo nasteexo axmed xuseen iyo ikraan axmed xuseen iyo reer maxamed nuur iyo hooye cajabo maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed nuur iyo aadan maxamed nuur iyo dad kaleo fara badan waxaa kaloo ku jira dubad maxamed nuur iyo khadiijo maxamed nuur waa dhammaan ilmo maxamed nuur iyo dad kaleo fara badan oo lasoo koobi karin waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoraddana waa la yidhi waa tahay waa qiyaas maxamed nuur iyo saygeeda dhuux axmed xuseen oo ku aqalgalay magaalada gaarisa tobankii bishan aanu ku jirnay janawari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa dhankiina baa la yidhi arooskaasi waxaanu leenahay allaha ka dhiga midkii loo aayiyo heesta ugu horreysa ee barnaamijkan ibraahim oo markiiba haddaan noo soo qabto waa heesta halku dhageedu yahay carafo waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan in heestaani ay muddo hore ugu dambaysay bannaanka cawaale
subaxiida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay ayamaha cisiga leh ilaa xaadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynoo cabkiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow xamar samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe iyo udgoonkeeda noqo laabtan ku cugan waliba miduu dumar calmaday way cudgoon tahay ama taa haddaan curiyoon caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliye ogow camal samaantada hablaha caara ceebsamaaye in waliba miduu dumar calmaday way cudgoon tahay ama taa haddaan curiyoon caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliye ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay ku tahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aad nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cugan carshigay ku tahalaha sadkuu caadir kuu qoray haddii aad nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo waa tahay maalin ciida adigaa dhashay iyo mulcarafa waa tahay bal dhinaci dhambaalada markale ibraahino dhambaalkana waxaa uu noogu yimid jaamaca maxamed xirse iyo faarax maxamed caydiid iyo naasir cabdi xaaji nuur oo loo yaqaano abti hawd ramadaan qoran xuseen boor cabdisalaam kajooje daa'uud cabdulaahi saxnuuni axmed batalaale deeq shucayb iyo mubaarag cumar muuse gelin xamsi xaaji karaama suxufi maxamed axmed jokar maxamed sayid suudi iyo dhammaan asxaabta waxaana jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan maxamed xirsi meegaag iyo nuure axmed oo wiil ugu dhashay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey tawakal waxaan leenahay tawakal soo weynaaw noqonkii waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara waa hagaag dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray hooyo sahra maxamed iyo cabdiwaxaab maxamed xuseen iyo nafis axmed xuseen iyo nasteexo axmed xuseen iqra axmed xuseen iyo igraam axmed xuseen iyo cumar maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo khadiija maxamed nuur iyo maryan maxamuud nuur iyo cabdiweli barre bal yidhi dhammaantood dhambaalkan mar kalu igu soo noqday dhammaantood waxay tahniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada qiyaas maxamed nuur iyo saygeeda dhuux axmed xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada abaqore baa la yidhi oo ka tirsan waqooyi bari kenya ducada waa xaggiina horaanu duceeyey mar kalena aan ku dara ibraahino waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhiga midkii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano mar kale iyo heesihii heesta aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa heesta halkudhiggeedu yahay sharadkaynu dhigannaa horta maxaad u sheegtaa codadkii xaalid ismaaciil duniya iyo cumar xasan ruurey
sheekh shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaa ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaagu waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badana shidaankaagu kululaa shidadaadu badana talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shayddaankaagu kulula shiddadaadu badana shayddaankaagu kulula shiddadaadu badana talaadaasha kaalaba shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayad kala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badana shidaankaagu kululaa shidadaadu badana talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shayddaankaagu kulula shiddadaadu badana shidaankaagu kulula shiddadaadu badana talaadaasha kaalaba shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa
oo tahay sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa haatan waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codadka xarada ismaaciil iyo fanaanka cumar xasan rooraaye mar kale dhambaaladii ibraahimna waan dib ugu noqono dhambaalkan taaniyadana wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo aw sulub barre iyo hooyo caasho khaliif maxamed iyo umaya maxamed cabdulaahi iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi leylo warsame jaamac iyo falastiin khaliif yuusuf salme maxamed cabdulaahi iyo carruurteeda ibraahim isaaq shaahiyow yaasiin ibraahim maxamed cabdiweli faarax barre maxamed faarax barre suleymaan sheekh xasan iyo jawaahir axmed xuseen iyo dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin taaniyad inay si wada jir ay u gaarsiiyaan qiyaas maxamed nuur iyo saygeeda dhuux axmed xuseen oo arooskoodu uu ka qabsoomay waqooyi bari kenya waxaana ay leeyihiin arooskaas allah ka dhigay kii lagala kuma bashbashii barooqa aamin ayaan leenahay
dhammaalkanna assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a o calaykum salaam ayaanu leenahay waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo kale ah baa la yidhi dadka kale ah awoowe cabdiwahaab cabdi cali iyo awoowe cali cabdi cali ayeeyo khadiijo xaaji cabdulaahi durow iyo ayeeyo saynab xaaji cabdulaahi durow iyo maryan xaaji cabdulaahi iyo sheekh aadan xaaji cabdulaahi iyo xaaji cabdulaahi durow iyo maclin cabdulaahi iyo adeer sheekh xuseen maxamed dhammaan reer xaaji cabdulaahi durow iyo reer cabdiwahaab cabdi iyo reer macalin cabdulaahi siday u dhan yihiin baa la yidhi waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh halkan uga dirayaan abshir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi faadumo cabdiwahaab cabdi cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd baa la yidhi saddexdii bishan aanu ku jirno ee janawari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada iyo magac bixintu waa xaggiina waa tahay ibraahim annagana waa ducaynaynaa iyagana waxaan ku celinaynaa mar kale dhinacii inay magaca dhinacooda qaataan waa tahay gabadhaasi ku dhalatay magaalada baydhabo janna ee waxaan leenahay kor oo kaalin qaad oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta magacana dhinaciinaan usoo celinay heesta kale aan caasha dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa qalbigii ku raacaa ka harraysan waaye igadda ah rogrogashada codkii maryar mursal
ورقتاد كوناشاي أمود بدن قريق ما
waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen waxay tii dhalinyarada dumarka ay ugu carafaadko inankaan rabaan anigu hadalkii ka reebto kana hadlaysan waayo waa tahay aan ku daalay raadiskaagii way way way waa tahay mar kale ee dhambaaladaan ku noqonne waad salaamantii baa layidhi bahda v o a gaar ahaan bahda hambaliyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay marka xiga baa layidhi waxaa hambalyo dhalasho oo farxad leh halkana ka diraya annagoo kale ah baa layidhi hee waa dhammaan reer awsulub barre dhammaan reer axmed hooyo xaliimo awsulub hooyo masbel awsulub iyo ayaan cali deeq iyo maxamed faarax barre dadkani waxay kala joogaan ethoobiya kenya soomaaliya iyo meelo kale waxaanay tahni dhalasho farxad leh waan la soo koobi karin baa layidhi hawada u marinayaan ustaada bile faarax barre iyo marwadiisa yurub axmed xasan oo wiilgu dhashay gobolka doolo gaar ahaan hog barwaaqa baa layidhi wiilka waxaa loo baaxshay baa layidhi cabdulaahi bile faarax barre ducada waa xaggiina v o a waa tahay tanaan ogol lahay waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caasho cuud waanu kaa qaadnaa anigana taa mid lamida ayaan kuu soo diraynaa wuxuu yidhi magacaygu waa cabdiraxiin axmed nuur gindhe oo ku nool dalka turkiga waxaan jeclaha buu yidhi in aan tahniyad farxadle aan u diro maxamed cabdinuur gindhe iyo muno salaad yarow oo gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta caashaaye heesta ugu dambaysa noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee ibraahim oo dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta halkudhageedu yahay zalawalla iyana waxaan filaya dhegeystayaasha inay muddo dheer ugu dambaysay fanaanka codka baxsan cabdirasaaq axmed faarax gaadaco codkiisa
barnaamijkii hambalyadii heesahana dhegeystayaal waa naga intaas intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruhbaadii maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani kuma harine wakan bahaye bobti jaidka igu ballarate marti kuma harine wakan bahaye marti kuma harine wakan bahaye bobti jaidka igu ballarate Balana. barashada kalgacal gubtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa barashada kalgacal gubtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku badbaadi lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku badbaadi lahaa wartii kuma harine wakan bahaye wartii kuma harine wakan bahaye boti jaayinka igu ballarate wartii kuma harine wakan bahaye bartii kuma harine wakan bahaye bobtii jaayinka igu ballarate